لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ciid wanaagsan ciid mubaarak kulla caamin wa antum bikhayr waxaan salaadii ciidda maanta fagaaraha weyn ee masjidka jaamica ee magaalada mandheera kula tukaday dadweyne aad u fara badan waxaana goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb galay tukashada salaada ciidda waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa xildhibaanka laga soo doorta bariga mandheera cumar maxamed macalin cumar saalax oo isagu goobta ka hadlay bulshadii halkaasi kula hadlayna ku booriyey inay iska daayaan daadinta dhiigga dadka muslimka iyo weliba dagaalada qabaa'ilka ee inta badan ismaamulka mandheera ku soo noqnoq dhibaatadan haysa waa naga baxaysaa insha allahu tacaala marka midda iyada ayaan aad iyo aad inkugu baraarujinaya naftayda iyo naftiinaba waxaan ku baraarujinaya insha allahu tacaala inaan u kaalmaynin nin ka qayb qaadanaya dil ka qayb qaadanaya reer madhara ma ahan laazim maaha inuu qofka qor qaado dad lacag bay bixiyaan mid niyadu ka jecel uu yidhi qabiil fulaan qabiilkan kale la dagaalaa bedelkuu niyada kana ka dhacbaan lahaa ama niyada ka nici lahaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaha ninkan waana dhibeen bal ninkaan meesha aan ka rarna qabiil qabiil ka adkaada lama lama arka adduunka soomaalina ma kala adkaato arrinta iyada aan insha allahu tacaala aan aan ugu degna nafteen iyo nafti walaaleenbo mandera county aan noqona dad isku duuban habeen iyo maalinba isku duuban aan noqona arrinta iyada marka aynu ku baraarujina sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sheekh axmed xasan mursal sheekh axmed sudaan isagu ka hadlay dhibaatooyinka ka jiro magaalada mandheera si gaara fisqiga dharkii qaawanaanta dharkii qaawanaanta oo la keenay ma ka warqabtaan gaalada iskala heday in mandheera la keenay ma ka warqabtaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaar laba koox oo ahlunaar ah lam araahumaa weli ma arkeen wuri nabigeena calayhi salaatu wasalaam macna gadaala ka imaan doonaa kan koobaad rag oo jeelad wataan ul wataan dadku ku garacayaan waa badan yihiin caalamku wax ka buuhaan iyo wanisaa'un kaasiyaatun caariyaatun haween dharna qabaan dharna aan qabin waana qaawan yihiin dharna waa qabaan gabdhahaan oo aan la qaawinay isa soo qaawinayaan oo aroosyaas u soo qaawinayaan dadkaasaa ku jirtaan ahlu naaratiin ogaada laakiin ka tawbadkeena ilaahay tawbadiis waa furantahay bigi bigiyaa la yidhi gabdha lagu lagu qaadahay laa ilaaha ila allah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun arwa inna lillahi la jarra inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bigi bigi gabadhii fuusho lagu qaado macnaheedu waxay tahay iyadoo gawaari jiraan iyadoo magaalo joogto iyadoo aabbaheeda joogo hooyadeeda joogto bigi bigi dadka ku qaadahay dad xunxun waay gabdhaha lagu qaadahay gabdho xunxun waay iska ilaaliya ha la ogaado salaadii ciidda markii la tukaday oo goobtii fagaaraha lagu kala dareeray ayaa waxaan mikrofonka warbaahinta istaa la dhex maray dadkii aan salaada ciidda halkaasi kula tukaday anigoo wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan ciidda maanta magaciida liyaarado abdixsiin macalin isaaq maanta aadaan u faraxsanahay waa maalin oo ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiis ku sheegay oo maalin ay weyn tahay marka muslimiinta waxaan leeyahay kullu caamin wa antum bikhayr aan leeyahay muslimiinta waxaa kale aan ku boorinayaa inay dadka masaakiinta aan wax aan haysanin wax ku cudaysaan ay haysanin inay u gargaaraan oo wax si-aan oo ka farxiyaan intaasaan muslimiinta amraya sanadkan sanadkasi damba inta ilaahi subxaanahu watacaala nabad iyo barwaaqan ugu gaarsiiye waxaan joogaa magaalada mandheera waxaa cabdishakuur axmed guux aad iyo aadaan maanta u ciidnay maalin waa mulfarax waaye si wanaagsan ayaan u ciidnay maadaama oo aad iyo aad laiskula soo baxay oo dadkao dhan maaska ay qabeen oo salli la watay anakoo dhan salliaa wadanay sharciga dowladda waan raacnay waxaan salaami lahaa inta muslimiin oo dhan oo meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan kulla caamin maanta bulshada
muslimiinta meel kasta ay joogaanba waxaan halkan ugu dirayaa ciidul adxa mubaarak tahniyadeeda waxaan dhahayaa ciidukum mubaarak taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kulla caamin wa antum bikhayr maanta waa maalin weyn ilaahi subxana watacaala nabi sal slam waa maalintuu leeyahay ina acdama alayaami cinda allah yowmu alnaxr uma yowmu alqar marka insha allahu tacaala maanta waa maalinta dikriga baaca alle subxana watacaala wanaagga iyo mubaaxaadka alla subxaana banneeyey in lagu farxo ah ciidda wanaag iyo reenreenta la muujiya wax alla subxana watacaala raalli uu ka yahana laga shaqeeya xumaatihii macseen laga dheeraada alla subxana taacada naga aqbala ciiddan ciidda ilahi anuu gaarsiiya ciidikum mubaarak taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagar warbaahinta ista magaalada mandheera